waxaa farxad weyni ah inaan maanta ka soo qayb galno inaan maanta u dabbaaldegno maalintaa weyne ciidda ah ee ciidda muslimiinta ah ciidal adxaa dalka islaamka oo dhan looga dabaaldegayo ilaahay waxaynu ka barinaa inuu sanadkan sanadkiisa inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo ilaahay waxaynu ka barinaa inuu inagu gaarsiiyo inagoo ammaana ilaahay waxaynu ka barinaa inuu dadkeennu midaysan ummadeennu midaysan caalamka islaamka midaysan iyo dunidii ammaankeedaba aynu muxuu ahay ilaahay nagu gaarsiiyo ayaan ilaahay ka barina waxaynu nahay dad soo dadaalay waxaynu nahay dad u taagan nabadgelyo waxaynu nahay dad u taagan inay dalkooda dhistaan inay dadkooda nabadgelyo ka abuuraan inay dadkooda mideeyaan inay ummadooda isu keenaan ilaahay waxaan ka barnaa inuuna aqbalo ilaahay waxaanu ka barnaa inuu midmadeenna iyo wadajirkeenna iyo mustaqbalkeenna iyo aadaheenna ay noqoto kii guul aynu ka ganna ilaahay inaga gaadhsiiyey aynu ilaahay ka barina waxaan leeyahay ciidda ciiddeeda ilaahay nagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo ilaahay nabadgelyaha nagu gaadhsiiyo wadajirkeenna ha xoojiyo midnimadeenna ha xoojiyo ummadda islaamku meeshay joogtana iyo caalamka oo dhanna ilaah waxaanu uga barinaa inuu iyagana mideeyo inuu muxuaha nabad iyo bashbash iyo barwaaqo iyagana sanadka sanadkiisa uu ku gaadhsiiya aynu ilaahay ka barina waxaan halkan jecelahay inaan ku soo dhoweyno oo inala jooga etoobiya oo martiyaalka inagala joogto iyaga waxau leenahay soo dhowaada marxab soo dhowaada aada iyo aad baan ku soo dhoweynaynaa dalkayaga waa dalkiinnii waa ummaddiinnii ku soo dhowaada ayaadu leenahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu